alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin slى اllah wslama wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wcalى aalih saxbihi wslama tasliima kaiira waxaynu ku guda jiraa baabu اlamri biاlmacruufi wاnnahyi can اlmunkar dhowr xadiid baynu soo akhrinay qala alraabicu alxadiidu alraabicu can الnucmaan bni bashiiri radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama qaala anahu qaal oo rasuulku uhi mahalu lqaa'imi ka ku taagan tusaalihiisu fii xuduudi illaahi ilaahay xuduuddiisa xuduudda ilaahayna waxaa looga jeedaa waxyaabaha ilaahay uu xarimay ee in lagu dhaca uu diiday qofka ku taagan ee macnihii difaacaya ee dadka ka hor jooga ee u diidaya iyo walwaaqici fiihaa ka ku dhacaya ee la imanaya tusaalahood iyo xaaladoodu waxa weeye ka mahali qowmin dad tusaalahood oo kale qoomkaasoo istahamuu u qori tuurtay calaa safiinatin doon musaafiriin bay ahaayeenoo doon bay korayeen doontuna laba kham bay lahayd ka sare iyo ka hoose sidaa ay u kala fuulayaan bay u qori tuurteen qori tuurashaduna xaq markaa loo siman yahay kolka la doonaya in lagu kala baxo waa mid mashruuc ah laba jeer baa markaa la isticmaalaa tustacmalu اlqurcatu cinda اlmubhami min alxuquuqi awlada tasaaxumi wa saara bacduhum aclaahaa barhkood waxay ahaadeen xaggeedii sare oo ay heleen wa bacduhum barhkoodna asfalahaa xaggeedii hoose wa kaana waxay noqdeen aladiina kuwii fii asfalihaa xaggeeda hoose khanka hoose ku jiray ida istaqow markaa ay soo dhaansanayaan min almaa'i biyaha maruu waxa ay soo marayeen calaa man fowqahum cidda ka sarraysa kuwa khanka sare joogay sii marayeen halkaasay dabadeeta biyaha ka soo darsanayeen wa qaaluu wo isku yidhi waxay isku yidhaahdeen kuwaa hoose low annaa kharaqnaa fii nasiibinaa kharqan low annaa haddii inagu kharaqnaa aynu jeexi lahayn fii nasiibinaa qeybteenna kharqan jeexid iyo daloolin oo walam nu'di aynaan dhibneen man fowqanaa dadkan inaga sarreeya oo jiirhjiidhka iyo markaa biyaha aynu ku qoynayna iyo waxyaabaha aynu ka dayn lahayn macnii sidaasaa fiicnaan lahayd oo lowdaasi jawaabteedii baa xadfan fain tarakuuhum kuwa sare haddii ay daayaan haddaba kuwan hoose iyo wamaa araaduu waxaanay dooneen haddii ay u daayaan halakuu way halaagsami laayeen jamiican dhammaantood oo haddii doontii la dalooliyo biyaha soo galaaya ka buuxsamaaya haddii biyihii ay dee markaa soo galaana way wada quusaysaa wain akhaduu hadday qabtaan calaa aydiihim gacmahoodana najow way badbaadayaan wanajow jamiican dhammaantoodna way wada badbaadayaan rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey qaala wuxuu uhi alqaa'imu fii xuduud illaah macnaahu waxa weeye almunkiru laha ka inkiraya eele waaryaan la samaynin oon lagu dhicin xuduudda ilaahay alqaa'imu fii dafciha wa isaalatiha difaacisteeda iyo inuu dadka markaa ka hor joogsadana u taagan ee arrintaa ka shaqaynaya waalmuraadu bilxuduudina maa naha allaahu canhu ilaahay wuxuu reebay weeye wastahamuuna iqtaracuu qori tuurtay weeye xadiidkani walaalayaal waa xadiid cadiima oo si kooban rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam macno weyn uu inoogu bayaamiyey dadka adduunyadan joogaa waa dadoon wada saaran weeye dadoon wada saaran weeye dadka xumaanta samaynaya adduunka korkiisa xumaanta kula imanaya iyo munkaraadka iyo macaasida dadkaa markaa doonta daloolinaya sababaayo inay halaagsanto oo kale weeyi haddii haddaba dadka wanaagsan ee kale aanay waxa weeye ka difaacin xumaanta ay samaynayaan oo aanay ka hor joogsan oo aanay xumaanta u diidin waa la isla wada halaagsamaya haddii laakiin dadka xumaanta samaynaya ay ka hor jeedaan kuwo kaloo le ka daaya waxaas waa xumaanaha laga tago sharcigii ilaahay baa diiday sidaa weeye oo cid xumaantii reebaysaa ay meeshii jirto waa la wada badbaadaya waay masaa'il badan oo kalena xadiidku wuu tusayaa oo ay ka mid tahay qofka xumaantii samaynaayo haddaan laga reebi waayin haddaan waxa weeyaan markaa loo diidin oo laga hor joogsan halaagga ka dhasha munkarkaa uu sameeyey kii xataa aan samayn buu gaadhaya wawataquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa iyo mashruuciyat اlqurca xaaladaha la isticmaalee gaarka ah waayo alkhaamisu xadiidka shanaad can umi اlmu'miniina umi salamata hindin binti abi umayata xudayfata radia allahu canha umu salama ayuu kuu sheegay magaceedii oo waxaa la odhan jiray hinda bintu abi umaya abi umayahana magaciisa xudayfaa la odhan jiray radia allahu canha waa umi lmu'miniin can inabiyi nabiga waxay ka warisay sala allahu alayhi wasalam annahu qaala inuu nebigu yidhi innahu yustacmalu calaykum waxaa madax la ydinka dhigi doonaa iyo shaqaale kuwa idinka shaqeeyo macni idin haysta umaraau madax ayaa waxa weeye macnii laydiin dhiibi doonaa oo idin madax noqon doonta fa tacrifuuna waa garan doontaan ay bacda acmaalihim limuwaafaqatiha lisharci waxyaabaha ay samaynayaan barh ka mida waa garan doontaan waafaqsanaanta ay sharciga waafaqsan tahay daraaddeed waxyaaba markaa iska wanaagsan oo sharciga waafaqsan oo fiican oo ka raalitiin way la iman doonaan wa tunkiruuna ay wa tunkiruuna bacda acmaalihim waxyaabaha ay samaynayaan barh ka midana waa inkiri doontaan oo waa qoonsan doontaan sababtuna waxay tahay limukhaalafatiha lisharc sharciga inay khilaafsan tahay daraaddeed oo ay tahay waxaydaan raalli ka ahayn oo aydaan jeclayn waa kow faman kariha qofka haddaba karaahsade ee naco waxa ay la imanayaan faqad bari'a beri buu noqday oo dembigii beri buu ka noqday waman ankara qofka inkire ee waxaa ku inkiraana faqad salima isna wuu badbaaday waay oo kariha waa qofkii qalbiga un ka naca kii ku inkira ee markaa afka ula tegay ee yidhi waxaan ilaahay ka baqdoo joojiyana waabuu ka sii heer sarreeya walaakiin ha yeeshee man radiya qofka raalli ku noqdee wataabaca ku raacaa hee ay fa huwa alcaasi kaasaa dee qof caasi ahoo ilaahay caasiyey ah ama fa huwa alaathim kaasaa dembiile ah qofka waxaa xumaantaa ay samaynayaan raallida ku ah ee weliba ku raaca hataa haddaanu ku raacin oo uu raalli ka yahay waa dembiile qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow alaa nuqaatiluhum miyaanaan kuwaa la dagaalamay sidaa samaynaya marka ay xumaan la yimaadaan dadka umarada ah ee madaxda ah qaala wuxuu rasuulku yihi laa may hala dagaalamina la dagaalami maysaan maa aqaamuu fiikum salaata intay dhexdiina salaada ku oogayaan hala dagaalamina rawaahu muslim halama hala dagaalamina wey in alla inta ay salaada oogayaan marka haddii salaadiiba ay ka tagaan oo dee salaaddii ay iskaba daayaan dee sida ahlulcilmi badan qabaan salaad la-aantu waa kufri weeyi waliba mukhrijun min almilla marka kufrigii bawaaxa ahaa ee xadiidkaa hore ee cibaada ibnu saamit aynu ku soo maray ayuu waxa weeye la mid noqonayaa ee garo waa tahay sida ahlulcilmi fara badan ay qabaan rawaahu muslim ahlulcilmiga kale ee markaa leh salaada oo laga tagaa yacni qofku isagoon waajibnimadeeda dafirsanayn iska wahsi iyo caajisnimo darteed uu uga tagaa gaalnimo ma ahana jawaab kale iyaguna kaga jawaabayaan hadda iguma xaadirsana laakiin waa la heli karaa sheekhaa haddaba xadiidkan macneeyo wuxuu ihi macnaahu macnaha xadiidku waxa weeye man kariha biqalbihi qofka qalbigiisa ka karaahsada ee ka necbaysta ee walam yastatic aan awoodin inkaaran biyadin walaa lisaanin gacan iyo carabtoona inuu ku inkiro aan markaa awoodin faqad beri'a kaasi beri buu ka noqday min alimi dembigii wa addaa waan u gutay wadiifatahu shaqadiisii iyo wixii uu qaban karaayey uu la yimi waman ankara qofka inkira bixasabi taaqatihi awooddiisu intaa ay leeg tahay qofka ku inkiraana faqad salima isna wuu ka badbaaday min haadihi اlmacsiyati macsidan waman radiya qofka ku raalli noqda bificlihim waxa ay sameeyeenee wataabacahum calayhi ku raacaana fa huwa alcaasi kaasa caasi oo ilaahay caasi waaya marka madaxda kolka kufri cad ay la yimaadaan oo ta'wiil aan u dhici karin sida xadiidkaa hore aynu ku soo maray haddii qudra iyo awood sharciga loo hayo in meesha laga zuulin karo mid ka wanaagsanna la keeni karo waa in markaa la yska qabto oo la isdhaafiyo laakiin waa haddii qudro sharciga la hayo haddii macsi ay la yimaadaan aan gaalnimo ahayna macsidaa qalbiga waa laga nacayaa waana looga naseexaynayaa oo nasiixa ayay leeyihin waa loo naseexaynaya waxani wax xun inaanu ahayn inaanu wax wanaagsan ahayn baa loo sheegaya if iyo aakhiraba dhibta uu leeyahay baa loo sheegayaa waay laakiin mar haddii macsiyun ay u yimaad la yimaadeen lagu bixi maayo gacanna loo qaadi maayo sida axaadiid fara badan fara badan fara badan ee kusoo aroortay bal dulmigood iyo macsida waa la yskaga sabraya waa loo naseexaynaya hadday naseexada qaataan fadaak haddii kale dee dadkaa waxa weeye u naseexeeyay wax dembi kama saar qalbigaana laga karahsanaya waxa weeye waxay la imanaya ariiqa sharcigu inoo furay horta waa kaa asaadisu alxadiidu saadisu can ummi lmu'miniina mu'miniinta hooyadood waxaa laga wariyey oo ummilxakami ahay zaynaba binti jaxshin radia allahu canha ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama dakhala calayhaa wuu usoo galay fazican xaal uu argagaxsan yahay ayuu usoo galay oo yaquulu uu leeyahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma aha ilaahay mooyaane waylun hoog wuxuu u sugnaaday lilcarabi carab buu u sugnaaday min sharin shar daraaddii buu uga sugnaaday sharkaasoo qad iqtaraba soo dhowaaday carab baa hoogu sugnaaday shar soo dhowaaday daraaddii futixa waxaa laga furay alyowma maanta min radmi ya'juuja wa ma'juuja sadigii yajuuj iyo wamajuuj lagu xidhay ee dilqarnayn uu ku xidhay ee ilaahay suuratlkahfi uu kaga waramay waxaa laga furay milu haadihi intaa in leegoo kale intaa in leegoo kale intaa yare ka banaan sooma aragtaan gacanta waxallaqa wuxuu goobeeyey biusbucayhi labadiisa farood alibhaami suulka iyo walatii taliihaata ku xigta macnihii taasuu intuu soo qaaday halkaa suulka guntiisa ku qabtay kolkaasuu sidaa yidhi dalool intee leg baa halkaa ka muuqda ya macnii dalool yaroo aada u yar soo maaha waaye intaa in leeg baa laga furay baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam waxallaqa wuxuu goobeeyey biusbucayhi labadiisa farood alibhaami walatii taliiha suulka iyo ta ku xigta faqultu waxaan ihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow annahliku oo miyaanu halaagsamayna wa fiina asaalixuuna iyadoo ina dhex joogaan dadkii wanaagsanaa miyaanu halaagsamaynaa qaala wuxuu hi nacam haa waa halaagsamaysaan idaa kaura alkhabau khabadku kolku bato xumaantu markay badato hayo waa halaagsamaysaa mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waay ee yajuuj iyo wamajuuj waa niman kufaaroo bani aadamka ka mid ah dilqarnayn ninkii la odhan jiray baana markaa meel ku xidhay sida ilaahay qisadooda qur-aanka inoogaga warramay aakhiru zamaanka markay saacaddu soo dhowdahay ayaanay bartaa soo jabsanayaan oo halkaa ka soo baxaya in alla inta ka horreysa halkaasay ku xidhan yihiin ma fahanta markaa soo bixistooduna waxay ka mid tahay min ashraaq alqiyaamati alkubraa calaamaadka qiyaamahee waaweyn bay ka mid tahay haddaba radmigii iyo dayrkii ku xidhnaa ayaa intaa in leeg laga furay baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam maanta taasina shar bay tusaysaa oo sidoodaba soo bixistoodu macni waa shar furmay oo soo afyeeshay weeye waxaa kaloo xadiidku inoo tilmaamayaa halaag iyo ciqaabku inuu imanaayo haddii khayrka la isu sheegi waayo oo xumaanta la isu diidi waayo walow dad wanaagsaniba ha joogaan dadka fiicani hadday noqdaan dad aan khayrkii sheegahayn oo laga xoog bato oo la hafiyo col kaa badan iyo biyo kaa badani way ku hafiyaan maqasha ya oo la yska hafiyo oo markaa xumaantu xoog badato ya waxa weeye kolkaa ciqaabka ilaahiyo halaagiisu waa imanaya wey khabadka ahlulcilmiga badidoodu waxay idhaahdeen macnihiisu waa alfisqu waalfujuur fisqiga iyo fujuurka ayaa khabadka loola jeedaa haddii markaa fisqiga iyo xumaanta iyo macaasidu ay badato ahlulcilmiga qaarna waxay idhahdeen zinadana waa lagu fasiray zinadana si gaara waa loo yidhaahdaana waa la yidhi baasha zinada la ydhaah waxay ka mid tahay macaasida aadka uxun bay ka mid tahay taa markaa macnaheedu waxa weeyaan oo laga qaadanaya in la dadaalo qofku intuu dadaali karo inuu dadaalo shar uu arkayna aanu markaa macnihii fududaysan inuu qofka u diido asaabicu can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu can اnabiyi nebiga waxa uu ka wariyey salى اllahu alayhi wasalama qaala anahu qaala inuu yidhi iyaakum wاljuluusa fi اطuruqaati iyaakum ay uxadirukum waxaan idinka digayaa waljuluusa fi اطuruqaati wadooyinka inaad fadhiisataan ayaan idinka digaya oo wadooyinka aada bay u fadhiisan jireen oo caadaha iska lahaayeen bay ahayd marka waa min baabi sadi dariica oo waddadii sharku ka iman lahaa baa la xidhayaa ha waddooyinka haba fadhiisanina si aa uga badbaadaan sharkii halkaa ka iman lahaa fa qaaluu waxay idhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow maa lanaa min majaalisinaa buddun maa lanaa nooma sugna min majaalisinaa meelaha aanu fadhiisanno buddun wax ka maarani nooma sugno kama maaranno meelaha aanu fadhiisanno nataxadau fiihaa waanaanu ku sheekaysanaa waa isku waraysanaa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalam faidaa abaytum haddaad diideen ila almajlisa inaad fadhiisataan mooye wax kale fa acطuu siiya aariiqa wadada siiya xaqahu xaqiisii siiya haddaba haddii aa fadhi inaad fadhiisataan mooye wax kale aad diideen wadada xaqeeda siiya xaqeeda qaaluu waxay idhaahdeen wamaa xaqu ariiqi wadada xaqeedu waa maxay yaa rasuula allah rasuulka ilaahay qaala wuxuu uhi qadu lbasar waa in aragga la laabo oo waxalla wixii ilaahay xarimay laga laabo oo dumara iyo waxyaaba caynkaasaa soo maraya markaad waddadii fadhida inaad indhaha la raacda ma aha qadu lbasar waa inaad samayso waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum qadu lbasar iyo wakafu lda dhibaatada in dadka laga haysto oo macnihii dadka aan la dhibin oo wax dhibaataa dadka aan la gaadhsiin oo kaful ada dhibaatada in laga haysto iyo waraddu salaami salaanta in la celiyo oo dee had iyo jeer marka dariiqii dad la fadhiyo oo dadka qofka soo maraa wuu salaamayaa salaantuu ku tuurayaa asalaamu calaykum markaa waa inaydaan isku mashquulsanaa iska sii sheekaysane wacalaykum asalaam waa in salaantii aa celisaan oo ka jawaabta soo saddex maaha walamru bilmacruufi iyo wanaagga inaa fartaan wanaagga inaa fartaan oo wax alla wixii macruuf ee u aragtaan inaad dadkaa u sheegi kartaan inaad markaa gaadhsiisaan waannahyu cani lmunkari iyo xumaanta inaa u diidaan oo qof alla qofkii hallaysan ee waddadaa aa fadhidaan munkar iyo xumaan la soo mara ama ku samaynaya inaa waxa weeye markaa gaadhsiisaan oo u diidaan xumaanta waxaani waa shar waa xumaan iska daayo muttafaqun caleyh yani waa aadaab aad iyo aada u cajiiba weeye markaa kolka horeba qofku waa inaanu dariiqii fadhiisan baa wanaagsan oo uu ka taxadiro ma fahante si sharkii ka dhalan lahaa uu uga badbaado haddii se uu fadhiistaba waa in arrimahan uu ku dadaalo arrimahan waa inuu ku dadaalo innaga qudheennana imaka caada inoo noqotay ikhwaani aljuluusu fi turuqaat wax iska caado ah ayuu inoo noqday waa taa dee meheradaa la samaynaya maqaaxyaa la samaynaya halkaa la daadinaya waay hataa halkaasaa la yskaga cuntaynayaa halkaasaa maanta o dhan la yska fadhiyayaayo marka calaa kulli xaal bayaankaa rasuulkeenna moxamed calayhi الsalaatu wasalaam qofka muslimka ahi inuu u dhaga nuglaado oo uu qaato ayaa la gudboon athaaminu xadiidka sideedaad can ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey saxaabigii cabdillaahi bni cabaas anna rasuula اllahi rasuulka ilaahay salى اllahu alayhi wasalam ra'aa wuxuu arkay khaataman fargal buu arkay min dahabin dahab ka samaysan oo fii yadi rajulin nin gacantii ku xidhan fanazacahu kolkaasuu ka siibay oo fataraxahu wuu tuuray intuu degdeg uga bixiyey ayuu sidaa u tuuray wa qaala waxaanuu yihi yacmidu ma waxa uu qastiyaya axadukum midkiin ilaa jamratin dhimbiil min naarin dab ah oo fa yajcaluhaa ma wuxuu ka yeelayaa fii yadihi gacantiisa ma dhimbiil daba midkiin intuu soo qaata ayuu gacanta ku xidhanaya yani farqalkani la xidhan yahay ee dahabka ahi raggu xidhan yihiin wuxuu keenayaa in naar lagu gala weeye macnuhu waay markaa waa min baabi isaalati lmunkari bilyadi munkarkii markaad awoodeysa sidaynu soo maray gacantaad ku suulinaysa sidaasaana rasuulkeenu sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo ninkii hataa iska tuuruun ma odhane waxa weeye gacantiisu uu ka siibay isagaaba ka siibay kolkaasuu hee tuuray weliba intaa markuu sameeyey ayuu weliba wacdina uuu raaciyey oo waxani wax xun inuu yahay waanana uu u raaciyey ilaahay ku anfacay waqiila lirajuli ninkii baa lagu yidhi bacdamaa dahaba rasuululahi rasuulka ilaahay intuu tegay dabadeed sala allahu alayhi wasalam khud qaada khaatamaka fargalkaagao intafic bihi ku intifaac intafic bihi ku intifaaco dheefso a lagu yihi dheefso dee dahabkii qofku uu iibin karaaoo cid ay u bannaan tahay buu kasii iibin karaa soo maha waay qaala wuxuu dabadeeta yihi laa wallah laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa akhudhu qaadan maayo abadan weligii waqad طaraxahu iyadoo uu tuuray rasuulullahi rasuulka ilaahay salى اllahu alيه wasalam rawaahu muslim markaa صaxaabi wuxuu ahaa iimaankiisu aada qawi u yahayoo wuxuu ihi mar haddii rasuulka ilaahay tuuray lagama yaabana ka daba tegi maayo soo qaadan waxaa xadiidku markaa inoo tilmaamayaa oo kale dahabkii raggu inay xidhaan uma banaana waa muxaram bal waa min kabaa'ir dunuub oo inuu min kabaa'ir dunuub yahayna waxaa u daliila xadiidka qudhiisa wuxuu rasuulku yihi alayhi الsalaatu wasalaam yacmidu axadukum ilaa jamrati min naari fayajcaluha fii yadi in naar lagu mutaysanayuu sheegay soo maha waxalla wixii markaa cidda samaysan naar loogu goodiyaana waxaad ogaataa inuu yahay min alkabaa'ir dembiyada waaweyn ee kabaa'irta la idhaahdo waa tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa raggu walow yaanay xidhaninbe laakiin dahabkii dee si kale ayaa loo farsamayn karaa dumarkii xidhanaya oo kale waa laga iibin karaa ilaan dumarkuba way xidhan karaan soo maa haddaad ka sii iibiso dumarkii tusaale ahaan xidhanahaya lacagtiisa iska cunto ama aad wax kale dee u isticmaasho wax kale aada lacagtii gashato dee dhib ma laha wadda dahablayaaloo ka shaqaysta waa kuwa jira arrinta ataasicu xadiidka sagaalaad can abi saciidin abi saciid waxaa laga wariyo oo alxasan albasriy ahaa saxaabigii la odhan jiray alxasan albasriyu taabicigii la odhan jiray cafwan taabicigu ahaa taabicigii la odhan jiray alxasan albasriyu baa kunyadiisa abu saciid la odhan jiray taabici baanu ahaa markaa faqiih ah oo caalim ah ana caaida bna camrin saxaabigii la odhan jiray caaida bna camrin radia allahu canhu saxaabigan markaa caaid ibna camrin waa min ahli ashajara min ahli baycati ridwaan saxaabadii markaa baycatu ridwaan rasuulka la baycootay taxta shajara kula baycootay buu ka mid ahaa saxaabi mashhuur oo caan aanu ahaa dakhala wuxuu usoo galay saxaabigaasi calaa cubayd illaahi bni ziyaadin kii cubayd illaahi ibnu ziyaad la odhan jiray waa cubayd illaahi ibnu ziyaad ibnu abiihi ayaa la odhan jiray nin dhib badan oo daalimo o itixaaman buu ahaa ma garata waay meelo kala duwan baana markaa loo dhiibay ciidankii dilay alxusein ibnu calina ninkii markaa soo diray buu ahaa alxusein ibnu cali radia allahu canhu iyo raggii la socday ee ahlu beytka ahaa ciidankii dilay ninkii soo diray buu ahaa dakala calaa cubayd illaahi bni ziyaad ibni abiih ayuu usoo galay uu usoo galay baa meesha ku taale ka la socdo meelahaasuu intaa ka yidhi ama mimbarkuu intaa ka lahaa lagama yaab fa qaala wuxuu uhi ay bunaya inankaygiow ay waa min xuruufi nida weliba cidda dhow baa loogu yeedhaa ay bunaya ay yaa bunaya inankaygiiow inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay ina shara ricaa'i kuwa xoolaha raaca waxaa ugu shar badan alxutamatu ka garaaca badan ee aadka u garaaca ee xoolaha ku adadag ee si qallafsan markaa uu duuba iska duldaadiyo ee bilaa dhaqaalahaade fa iyaaka waxaad iska ilaalisaa an takuuna minhum kuwa inaad ka mid noqoto iska ilaali markaa alxutama sida ibnulahir anihaaya uu ku odhanayo waa alcaniif biricaayati libil kaxaynta geela qofka ku adadag baa la idhaahdaa ee garaacaya ee markaa si adag u foofinaya si adag u caraabinaya ee iska duldaadinaya aan macnii wax inaba dhibrina aan lahayn waxaana tusaale arrinkaa looga dhigay madaxda qofka xun ee aan dadka uu maamulo iyo raciyadda iyo shacabka u turin ee si adag oo qalqallafsan ula dhaqmaayo kuu dili kala dilaayo kuu doono xidhaayo ee kuu doono wixiisa ka qaadaya ee kuu doono afka dhulka ugu dhufanaya ila waa nin suldadii iyo awooddii hayee qofka noocaasa tusaale looga dhigay markaa rasuulkan sidaa ka maqlay calayhi salaatu wasalaam bal iska ilaali hadda kuwa inaad ka mid noqoto fa qaala lahu kolkaasuu ku yidhi ijlis waar naga fadhiiso fa inamaa anta waxaa tahay un adigu min nukhaalati asxaabi muxamadin sala allahu alayhi wasalam buushihii saxaabada rasuulkaa tahaye iska fadhiiso ku nukhaala waa had iyo jeer dee markan hadhuurka ama raashinka la tumo galkii baa ka baxa soo maaha intii nuxurka ahayd ee la cuni laana way hadhaa buushihiina wuu ka baxa deetana inta la haadiyaa laga daadiyaa soo maaha markaa buushii baa tahay saxaabada rasuulkae ma raggii rag ahaa baad ismoodaysa aad naga fadhiiso kuudi markaa waxaad halkaa ka qaadanaysaa adadkaantiisa iyo dhibtiisa aad halkaa ka qaadanaysa siduu saxaabigaa faadilka hawla hadlaayo fa qaala wuxuu uhi wahal kaanat lahum oo miyay u sugnayd saxaabada rasuulka nukhaalatun oo buushaba miyay lahaayeen innamaa kaanat inukhaalatu buushuhu wuxuu ahaa un bacdahum iyaga dabadood iyo wa fii kayrihim kayrkood ayuunbuu ku sugnaayo u ahaa ha rawaahu muslim ee saxaabada rasuulku buushaba may lahayn waa qaacido dhan wahal kaanat lahum nukhaala inamaa kaanat inukhaalatu bacdahum wa fii kayrihim may lahayn saxaabada rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam buushe iyo markaa xashiish iyo dadaan macno lahayn toona may lahayn bale dhammaantood waxay ahayn dad fudala ah oo ajilo ah cidda ka dambaysee hagaagsanna waxaa waajib ku ah macnii waxa weeye inay jeclaadaan oo qalbigana ay ka jeclaadaan afkana ay ka ammaanaan u duceeyaan sida rabbi yihi waladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana walikhwanina aladiina sabaquna biliimaan walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim markaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa amarada in wax loo sheegi karo oo loo naseexayn karo naseexadaana waxa weeye waa in loo yimaado hortooda looga naseexeeyo wixii loo sheegay iyaga loo sheego meel meelahaasun in laga hadalhaya ama meelahaasun laga caayaa sida dad badani waktigan ay caadaysteen taasi naseexo maaha manhajkii salafkana maaha bay ahlulcilmigu yidhaahdo laakiin markaad naseexo iyo tale la doonayso u tago u sheeg soo ma aragtid waxaana fiican inaad u tala dufto oo si markaa wanaagsanood isleedahay way ku anfacaysaa ama wuu ku qaadanayaa inaad waxa weeye ugu sheegtaa wanaagsan soo ma aragtid inaad ugu sheegto ayaa wanaagsan laakiin dee qaarkood garo oo qaarkoodba si kasta haddii loogu fududeeyo ta noocaasi aanay ka degayn soo maha qaar baanay ka degayn haddii si kasta loogu fududeeyo qaala wuxuu hi alcaashiru can xudayfata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga wuxuu ka wariyey saxaabigaasi qaala annahu qaala inuu nabigu yidhi waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirte lata'muruuna waxa fari doontaan oo fari doontaan bilmacruufi wanaag walatanhawunna waxa reebi doontaan oo reebi doontaan cani ilmunkari xumaanta aw layuushikanna allah ama ilaahay waxa uu la soo degdegi doonaa oo uu keeni doonaa an yabcatha calaykum korkiinna inuu ku soo diro ciqaaban ciqaab inuu ku soo diro korkiinna ciqaabkaasoo minhu xaggiisa ka ahaaday noocu doonuu ciqaabku noqon karaa colaaduu noqon karaa isnaac kala burbur isdilid abaaro xanuuno dhulgariiro soo ma aragtid yani waxa weeye ciqaabkaasi noocuu doonu noqon karaa uma dabadeetana tadcuunahu waa baryi doontaanoo falaa yustajaabu lakum laydinkama aqbalaayo laydinkama aqbali doono taasi intaanay iman wanaaggana isfara xumaantana isu diida qaala rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu tirmidi baa wariyey waana xadiid xasan uu yihi imaamu axmedna sidoo kale uu wariyey imaamu lalbanina xasan buu isna ka dhigay xadiidku waa xadiid xasana wey waxaan u tilmaamayaa laba masalo labadaba masalada koobaad ee khayrka in la isfaro xumaantana la isu diidaa waajib weeye haddii waajibka noocaasa lala iman waayana ciqaab ilaahay baa imanaya oo ilaahay ciqaabkiisaa soo degaya xadiidtu way isu wada markhaati furaysaa macnahaasi uu ku soo noqnoqday axaadiidta waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa xaaladda ciqaabkaasi uu yimaadiyo halaagaasi inaan ducada la aqbali doonin xataa dadkii wanaagsanaa hadday duceeyaan saalixiintaha inaan ducada laga aqbalahayn soo ma aragtid marka waa khaiir jiddan weyn ilaahay baynu ka magan gallay inuu ciqaabkiisa inagu soo dejiyo maanta laakiin marka waaqaceen iyo wadcigeenna leego wallaahi halis badan baynu ku jiraa waayo munkarkii oo markaa ooda jabsaday iyo ciddii inkiriysay ee khayrka sheegaysa ama xumaanta diidaysa oo iska yaraatay labadaasaa isu keengalay munkarkiina manii ooduu jabsaday aada buu u badan yahay halkaa haddaad u yaro baxda intaasoo shay oo munkara ayay indhahaagu qabanayaan ama dhagahaagu markaba ay maqlayaan miisigii baxay dumarkii oo aan asturayn mid sigaar buufinaya munkar buu wadaa soo maha ugu yaraan inaad tira waxaan iska daa ilaahay ka yaabo waxaan iska daabu dee kugu leeyahy hadaad awood markaa leedahayna inaad kaba tuurto soo ma aragtid tira ayaan dib lagugu arkin waxaa waay aada iyo aad ayay munkaraadku u badayeen markaa waxaynu isku baraarujinaynaa uun bal hala dadaalo oo nin walaba maaragtay sidaad u munkarkaa u zuulin karayso in loo zuuliyo bal aan ku dadaalo waayo inta ummadda sharba ha sameeyaana inta ummaddan laga helaayo dad sharkii diidayo oo wixii hor taagan inuunbaa markaa khayr loo rajaynaya الحادي عشر عن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال wuxuu hi rasuulku أفضل الجهاaد جiهاad waxa ugu fadli badan كلمة عadل كلمad xaqah oo عinda سلطاaن jائri سuلطاan ee ظاalma agtiisa laga idhaahdo كلمaة عadلi ay كلمaة xaqin sida xadiidka soo socda ba aynu ku arki doono afdal اjihaadi jihaadka waxaa ugu fadli badan kelimatu cadlin kelmad xaq oo cinda sulطaani jaa'irin suldaan daalima agtiisa laga idhaahdo rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidu xasanu xadiidku uu sugan yahay imaamu lalbaanina uu saxiixiya xadiidkan soo socdo saxiixina shaahid buu yahay ahaani cashara can abi cabdilaah abi cabdilaahi waxaa laga wariyey طaariq bni shihaabi اlbajaliyi اlaxmasiyi radia allahu canhu طaariq bni shihaab waa min aلصaxaaba laakiin صaxaabi sagiiruhaa rasuulka uu arkay calayhi الsalaatu wasalaam waxba se kama maqal marka axaadiidtuu wariyaa dhammaanteed waa mursal wey oo isagu rasuulka kama maqale cid kale ayuu ka maqlay laakiin maraasiilu الصaxaaba waa maqbuulaة cinda ahli اlcilm maraasiisha صaxaabadu maraasiisha kale ama mursalada kale la xukun maaha mursalka kale waxa weeyaan wa mursal minhu صaxaabiyu saqط waa xadiidka taabicigu rasuulkii u rafcinayo marka cid baa meesha go-an ciddan go-ani haddii la ogaan lahaa taabicigu jara inay saxaabi un tahay dhib may lahaateen laakiin inuu saxaabi jaray iyo inuu taabici kala jaray ayaan war loo hayn hadduu markaa taabici jarayna taabicigaasi inuu yahay mid hiqa iyo inaanu hiqa ahayn ayaan la kala geranahayn sidaa awgeed baa mursalku marka mursalka saxaabada aanu ahayn waa min qabiili lmarduud buu ku jiraa de laakiin maraasiil الصaxaaba iyadu waa maqbuula weeye sida halkeeda caanka ku ahee la yaqaano waayo inta badan صaxaabigu صaxaabi kalunbuu waxa weeye ka qaatay walow yaanu isagu rasuulka ka maqlina laakiin صaxaabi kalunbu he sida haalibka uu ka qaatay صaxaabaduna dhammaantood waa wada cuduul soo ma aragtid waa kuwa ahlulcilmigu yidhaahday jahaalaة الصaxaabiyi laa tadur صaxaabiga in la garan waayaa oo aan la garanayn dhibi mayso haday sugnaataba inuu saxaabi ahaa lagu dha axad saxaabada ka midaan saa ka maqlay ama mid saxaabada ka mida saa noo sheegay waa sidaasay maqbuul ku tahy halka dadka kale loo baahanya in la garto waay ana rajula nin ayaa sa'ala weydiiyey annabiya nabiga salى اllahu عalayhi wasalam walxaal qad wadaca rasuulku uu saaray rijlahu lugtiisii fi lgarzi rikaabka uu saaray oo kan geela lagu koraa la idhaahdaa rikaab sida sheekuba inoo macnayn doono oo xakabka iyo bahalahan geela markaa inta lagu dusha lagaga raro dabeetana lagu koro ayuu cagta sii saarayo inuu ku fuulu doonayo waqad wadaca isagoo saaray rijlahu lugtiisii fi lgarsi rikaabkii saaray ayuu wuxuu weydiiyey ayuljihaadi afdalu jihaadka keebaa ugu fadli badan qaala wuxuu ihi kelimatu xaqin kelmad xaqaa ugu fadli badan ay afdaluljihaadi bay ka dhigantaa lasoo qadaraya ay afdaluljihaadi jihaadka ka ugu fadli badani kelimatu xaqin waa kelmad xaq ahoo cinda suldaanin jaa'irin suldaan macnihii amiir suldaanka loogama jeedo kanaynu imanka inagu suldaan u naqaano un maaha soo maqlbaysid noocan un dee loogama jeedo carabida waa nin markaa awood leh cinda suldaanin jaa'irin suldaan daalima agtii ka idhaahdo rawaahu النasaaئiyu biisnaadin صaxiixi xadiidkuna waa xadiis صaxiixa weeye markaa labada xadiidna way isfasirayaan waxaana laga qaadanayaa jihaadku inuu maraatib yahay jihaadka qudhigiisu waa maraatib maraatibta jihaadka ugu saraysana tanaa ka mid a suldaan jaa'irah oo daalim ah oo dhib badan in kelmad xaqa agtiisa laga idhaa la idhaho waxaas waa qalada ka daa dadka ama ilaahay ka boqo ama waxaasaa waajib kugu ah soo ma aragtid tusaalayaalla waa looga helayaa salafkii sidii ay samayn jireen ridwaan ullaahi calayh waxaana ahlulcilmigu idhaahdaan wallaahu aclam waxaa arrintani ay u noqotay afdal jihaad lianna qofkan waxa weeyaan suldaanka daalimka ah kelmaddan ka agle naftiisii buu khatar gelinaya oo hadduu runta sheego oo uu xaqa sheego xaqa u caddeeyo waxaaba dhici karta inay naftiisa galaafato oo idhahdo hordo deldela soo ma aragtid naftiisa inay galaafataa dhici karta ama ugu yaraan waxyeelo aanu ka taag lahayn la gaadhsiiyo haddaba qofkani waa qof wixii naftiisu ay doonaysay iyo sidii isaga u fududeed ka hormariyey sidii ilaahay uu raallida ka ahaa ee uu ka doonayay marka iimaankiisa iyo yaqiintiisu siday xoogga u leeyihiin ee amarka ilaahay uu uga hormarinaayo dheefta naftiisa iyo wixii markaa isaga u dana ayay tani caddaynaysa soo ma aragtid waaya markaa qofkani wuxuu naftiisa u khatar geliyo kaa jihaadka gelayaa si aanu naftiisa u khatar gelin soo ma aragtid kaa daalimkaa kollayba haddii runta loo sheego waxay u badan tahay inuu dee iskaba kaa daayo ama iska kaa aqbalaano waa mid dhici karta inuu kulaba jiido oo uu yidhaahdo arniyo kan muxuu ahaa sida noola hadlayaana waa mid iska dhici karta wey waxaanad ogaataa xadiidka cinda sulطaanin jaa'ir baa la yidhi marka xadiidkaa hore ee صaxaabiga ah la odhan jiray caaid ibnu camar ee u soo galay cubaydاlahi ibnu ziyaad iyo odan xadiiee dambaba ninkii madaxda ahaa waxbaa loo sheegayaa bay tilmaamayaan waba xaqii waa laga ag cadaynaya laakiin ma tusinayaan meelahaasaa laga soo hadal qaadaya laga hadalhaynaya taa waxba kuma hagaagayaan mogta qaala wuxuu uhi alqarzu bikayni mucjamati maftuuxati uma raa'in saakinati uma zaayin wa huwa isagu rikaabun rikaabu kuuri iljamal kooraha awrka waa rikaabkiisa weeyi idaa kaana min jildin haddii uu harag ka samaysan yahay aw khashabin ama loox markuu looxa iyo ka samaysan yahay haragga iyo ayaa magacaa la idhaha buuri harzigaa la idhaha dii laakiin birya waxa uu ka samaysan yahi lama yidhaah waqiila waxaa kaloo la yidhi laa yakhtasu kuma gaar aha bijildin wa khashabin jildi iyo khashabba kuma gaar aha ee wax kasta oo rarkaa geela ah oo lagu fuulo waa la idhaahdaa harzi waa la idhaah laakiin faraska isaga rikaabun baa la idhaha faraskii ama koore ayaa la idhahdaa qaala wuxuu uhi وعn بn mascuudi radي الlahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ihi ina أwala maa dakala naqsu markii ugu horeysay ee uu galay nuqsaantu ay gashay calىa bani israa'iila reer banu israa'iil yani naqsigana waxaa looga jeedaa naqsu fi اdiin markii ugu horeysay nuqsaantu diintooda ay gashay he annahu kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yalqaa mid la kulmaa rajula ninka kale ayuu la kulmaayey isagoo xumaan iyo munkar ku jira fa yaquulu wuxuu ku odhanayay yaa haadaa kaaganoog taqi illaaha ilaahay ka boqo wadac ka tag maa tasnacu waxan aad samaynayso fa innahu maxaa yeelay laa yaxilu laka xalaal kuuma ah waar ilaahay ka boqo waxaan iska daa uma dabadeetana yalqaahu wuu la kulmaayey min alkadi berri oo kale uu la kulmaayo wahuwa calaa xaalihi isagoo sidiisii iska ahoo xumaantii sidii u samaynayo oo xaalkiisi waxba iska bedelin walaa yamnacuhu daalika arrinkaasi dabadeeta uma diidi jirin an yakuuna inuu noqdo akiilahu mid wax la cuno wa shariibahu wax la cabo wa qaciidahu la fadhiista oo xumaantii la walaaqda markuu xoogay wixii u diidiido uu joojin waayo waabuu iskala fadili jiray marka dambe isna wuu la wadi jiray falamaa facaluu daalika arrinkaa markay sameeyeen daraba allahu ilaahay wuxuu ku garaacay quluuba bacdihim barhkood quluubtoodaba bibacdin barhkii kalu ku garaacay uma qaala dabadeetana wuxuu yihi rasuulku oo u akri lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daa'uuda waciisa bni maryama dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun horaynu usoo marray lucina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxaa lagu nacdalay oo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mid ahaa calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryama carabkii nebi daawuud iyo nebi ciise daalika kaasi bimaa casaw wa kaanuu yactaduunaa cisyaankii ay la yimaadeen iyo xadgudubkoodii daraaddeed buu u qabsaday kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahawna kuwa aan iska reebin can munkarin xumaan facaluuhu ay sameeyeen labiisa maa kaanuu yafcaluuna waxay samaynayeen baa xumaaday taraa kaiira minhum waxaad arkaysaa in badan oo ka midi yatawallowna iyagoo xidhiidhinaya aladiina kafaruu kuwa gaaloobay oo la saaxiibay labi'sa maa qadamat lahum anfusuhum waxaa xumaaday waxay nafahooda u hormariyeen an sakhita allahu calayhim wa fi naari hum khaaliduun walow kaanuu yu'minuuna biاllahi waannabiyi wamaa unzila ilayhim اtakhaduuhum awliyaa walaakina kaiira minhum faasiquun ilaa qowlihi faasiquun la gaadho uma qaala dabadeetana wuxuu rasuulku yihi kalaa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay lata'murunna waxaa fari doontaan bilmacruufi wanaagga walatanhawunna waxaa reebi doontaan cani lmunkari xumaanta iska reebi doontaan walata'khudunna waxaa qaban doontaan calaa yadi daalimi ka daalimka gacantiisa walata'turunnahu waxaa ku soo laabi doontaan cala alxaqi xaqaa ku soo laabi doontaan aran kusoo laabisoo ku soo celin doontaan walataqsurunnahu waxaa ku koobi doontaan cala alxaqi xaqa qasran koobid oo xaqa inaanu dhaafin baa isku dayi doontaan oo ku soo dabaali doontaan aw layadribanna allaahu ama ilaahay wuxuu ku garaaci doonaa biquluubi bacdikum barhkiin quluubtiinna calaa bacdin barhka kale ayuu ku garaaci doonaa quluubtiinu isku garaaci doonaa uma dabadeetana layalcanannakum wuu idin nacdali doonaa kamaa lacanahum suu iyaga u nacdalay rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidu xasan abu daawuud iyo tirmidi baa wariye waana xadiid xasana buu ihi laakiin xadiidku maaragtay waa daciif weeye xadiidkani walow macnihiisa wax badan oo ka mida nusuustu inoo tilmaamayso haddana sanadkiisu waa daciif sanadkiisu waa daciif oo cilatu dacfihiina waxa weeye inqiaac ku sugan sanadkiisa waay sanadkiisa ayaa inqiaac ku sugan yahay oo nin la odhan jiray abu cubayd ah oo ina cabdillahi bin mascuud ahaaba aabbihii ka warinaya marka abu cubaydana aabbihii waxba kama maqal sida awgeed baa waa munqaطic qaala wuxuu uhi haadaa lafdu abi daawuuda wa lafdu tirmidiyi lafdiga tirmidina wuxuu ahaa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam lamaa waqacat markay ku dhacday banuu israa'iila reer banuu israa'iil fi lmacaasi macaasida markay ku dhaceen nahadhum waxaa u diiday culamaa'uhum culammadoodii baa u diiday walam yantahuu ma y ka joogsane way iska sii wati wajaalasuuhum culimmadoodiina waxay la fadhiisteen fii majaalisihim majaalistoodiiyo halkay xumaanta ku samaynayeen wawaakaluuhum waxna way la cuneenoo washaarabuuhum way la cabeen wadaraba allaahu ilaahay baa ku garaacay quluuba bacdihim barhkood quluubtooda bibacdin barhkii kale walacanahum waxaanuu ku nacdalay calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryama dalika bimaa casawuu wa kaanuu yactabiin fajalasa rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuu fadhiistay sala allahu calayhi wasalama wa kaana wuxuu ahaa mutakiyan mid tangiigu ahaaye faqaala wuxuu uhi laa may waladii nafsii biyadih allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ee xataa ta'tiruuhum ilaa ku soo laabtaan cala alxaqi xaqa aran ku soo laabid oo xaqa markaa ku soo celisa qowluhu ta'iruuhum ay tactifuuhum ilaa ku soo laab laabtaan oo ku soo waabisaan wey walataqsurunnahu ay lataxbisunnahu ku gaabiseen weeyaan oo markaa xaqii waxa weeye ku joojiseen oo inaanay dhaafin isku daydeen xadiidkuna sida aynu sheegnay sanadkiisu waa daciif riwaayadan iyo tahor labadu waa isku dar araabica cashara can abi bakrin isidiiqi radia allaahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigii qiimaha badnaa ee abu bakr asidiiq sidiiqu hadihi اlumma qaala inuu yihi yaa ayuha nnaasu dadow inakum idinku lataqra'uuna waxaa akhridaan haadihi laayata aayaddan akridaan aayaddan ayaa akhridaan riwaayad kale waxaa ku soo arooray waa tadacunaha calaa gayri mowdiciha meesheeda meel aan ahayn baa dhigtaan aayaddanoo ay yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow calaykum waxaad laasimtaan anfusakum nafihina laasima laa yadurukum idinma dhibaayo man dalla cidda luntaa idaa htadaytum haddaa hanuuntaan aayaddaa weeye wa inii aniguna samictu waxaan maqlay rasuula اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama rasuulka ilaahay yaquulu xaaluu leeyi ina naasa dadku idaa ra'ow marka ay arkaan aلظaalima ka dulmiga samaynaya oo falam ya'khuduu aanay qaban calaa yadayhi labadiisa gacmood awshaka waxa uu markaa u dhow yahay an yacummahum اllah ilaahay inuu ku maansheeyo biciqaabin minhu ciqaab xaggiisa ka yimi inuu waxa weeye ku maansheeyo awshaka allaahu ya awshaka unbuu idiin qoray soo maha waay awshaka an yacummahum اllahu biciqaabin minhu rawaahu abu daawuuda wاtirmidiyu wالnasaa'iyu biasaniida صaxiixa sidaa sheekhu sheegay weeyaanoo xadiidku waa xadiid صaxiixa weeye waxaana markaa uu bayaamiyey abu bakr الصidiiq radia allahu canhu macnaha aayaddu inaanu ahayn qofka naftiisun baa la raaciye naftiisuna ha ilaaliyo ciddii lumaysa markaa axba kama gelin sidaa macnuhu aayaddu maaha axba markaa kii munkar samaynaya iyo kii lumaya iyo kii wuxuu doono la imanaya adiga axba kaama gelin taadun ka adkow dadka qaar baa saa ufahansan mogta sax maaha macnaha aayaddu waxa weeye kolkaa khayrkii sheegtaan ee xumaantii aada diidaan ee naftiinnii idinku aada toosisaan ee xaqi caddaado dee kolkaa waa hanuunteenoo waa idahtadaytum soo maaha ciddii intaa dabadeed lunta ee iyadu iyadoo xaqi cad yahay xaqa qaadan weyda ee xumaanta iska sii raacda waxba dhibaata idinkuma haysato soo ma aragtid laakiin marka hore maxaa loo baahan yahi khayrkiina la faro xumaantiina la diido waxaanay soo gelayaan idahtadaytum bay soo gelayaan soo ma aragtid ha ihtidaagaa ilaahay sheegay ama hanuunkaa ayuu ka mid yahay alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar sidaa awgeed dad baa jira sidaa abubakar ka digaya aayadda u fahmo si qalada u qaatee garo la odhanaya alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waa mima laa yacni linsaan waa waxaan qofka qusayn taadun ka hadal hataa waa aragteenoo dadka qaar ba haddaad siraa khayr u sheeg waxay ku odhanayaan taada un ka hadal nin baa wuxuu igu yihi nin beri meel dabadda anagoo joogna salaada qalqaldaya oo aada u qaldan u tukanaya ayaan isidhi buu ihi u sheeg waxoosaan isidhi buu ihi sax sidaa maahae ka daayo ka da deetana wuxuu igu yihi buu ihi adeer inform information ugu filan waan ka hayaa buu ihi salaadda ya information ugu filan waan ka hayaa buu ihi salaadda iska dhaaf marka calaa kulli xaal waa mima yacni alinsaan waa qofka waxa quseeya inaad khayrkana sheegto xumaantana diito waay halkaasaa markaa baabkaas xadiidkaasaa baabkii ugu dambeeya halkaa aynu u dayno subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين